Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibraahin Cusmaan Faarax iyo Wasiirka Wasaaradda Waraabka Dhulka Dowlad-deegaanka Soomaaliya ayaa si wadajir ah xariga ugu jaray tuulo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Gode taasi oo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka xoolo-dhaqatada iyo qoysaska danta yar. Munaasabadda xariga-jarka guryahan ayaa waxaa ka qayb galay Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad-deegaanka Soomaalida, Wasiirka Wasaaradda Waraabka iyo Dhulka Dowlad-deegaanka Soomaalida, iyo mas'uuliyiin kale. Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibraahin Faarax ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay tuuladan casriga ah ee laga hirgeliyay Gode.
xukuumadeennu ee barnaamijyaday qaatay iyo xisbigeennuba waa in bulshada danyarta mar kaste baahida ka jirta laysku dayo in laga haqabtiro Ee, maanta tusaale muhiim ayay u tahay ee, in aan een, tuulo casri ah oo loogu talagalay ee, bulshada ee, wixii ay u baahan lahayd ee, inay ee, goobtan ay ka hesho Ee, taa oo run ahaan wax badan halkana iyo bulshada een, adeeg iyo faa'iido kala duwanba siin doona Een, waad arkaysaan ee, magaalooyinkeenu een, heerka magaalooyinka ee heer deegaan uu hooseeyaa laakiin haddana een, magaalooyin samaysta iyo soo galidda magaalooyinku urbanizationku aad buu u sarreeyaa aad buu sarreeyaa oo maalin maalin ka dambeysa dadku adeega meel ay ka helaan bay iskugu soo ururayaan marka goday oo kale waa eh, maaragtay caasimadii gobolka waa maamul magaalo weeye Eh, gobolkan keliya maayna gobollo badan ay u adeegta ayaa jira marka sidaa darteed een, baahida dhabta ee ka jirta bulshada waxaa loo baahan yahay in meelo kala duwan ee la iskugu keeno adeegay u baahan yihiin in meelo kala duwan la iskugu keeno waxyaaba muhiima weeye hadda iminka tuuladeenin arkayno waa tuulo casriya weeye si cilmiyaysan baa loo dhisay hadhowta isticmaalkiisana waxaa loo baahan yahay si cilmiyaysan inaan uga faa'iidaysano xoolihii baan arkaynaa oo xaggan ay meelay galaan loo sameeyey sidoo kale ee, caanihii maashinadii lagu maalayey ee lagu lisayey ayaa la keenay Ee, waxaad arkaysaa een, meelo xitaa berri ka maalin maadaama oo khayraadkan aaggan ka jira ay beero tahay waxaa loogu talagalay waxa- wax soo saarka beeraha ay tuuladani inta badan ay ay ka helayaan in meelo kala duwan ay dhigtaan suuqa sidoo kale xagga loogu yimaado waxaa la sameeyey qolal shiraraa la sameeyey xafiisaa ku jira een, daarada aad u ballaaran oo ay dadku ku hari karaan ayaa jira marka waxaa loogu talagalay meelihii ay joogeen adeegii ay ka helayeen oo dhan si casriyaysan weliba inay uga helaan Qaar ka mid ah qoysaskii danyarta ah ee lagu wareejiyay guryahan ayaa bogaadiyey.
guryahan maanta lana siiyey waxa weeyaan aad iyo aad bay guryo u fiican weeyaan marka maantana farxaddayda mid la soo koobi kara maaha waxaa weeye curyaan baan haa labada lugoodba waan ka jabnaay gaarigii baan helay oo lay siiyey waxaan helay gurigii maanta farxaddayda wax la soo koobi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa boqolkii boqolaabo waad mahadsantihiin aabbo waxaan ku noolaa magaalada baadiyaheeda xoolo dhaqataan ahaa xoolihii baa iga dhammaaday waan iska soo xarooday dowladduna wayna soo dhowaysay guryahaasaa nala siiyey baahi baan u qabnay allah subxaana wa tacaala baa nagu simay caawa waan ku seexannay baahi weyn baan u qabay weligay bara aan leehay intaan seexday kama soo toosin waa markii koowaad oo meel anu aan leehay mulkigaygaa aan seexdo aan ka soo tooso allah weyna baan u mahad celinayaa waxaan leenahay waan aad baahidaan u qabnay wax la dareemi karo ma aha winaan maanta farxad ooyaan taagnahay marka waxaan leenahay dowladda federaalka iyo dowladda maamulka is-deegaanka oo is haysta ilaahay subxaana wa tacaala kor haynaga yeelaan leenahay Tuuladan ayaa loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka danyarta ah, gaar ahaan xoolo-dhaqatada iyo bulshada danyarta ah si loo horumariyo noloshooda loona siiyo adeegyada aasaasiga ah.